bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii habeennimo oo aad ka dhegaysataan redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad ayaa maamulka jaamacadda ummadda la saxiiday heshiis sare loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha iyo xildhibaanada baarlamanka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ah ayaa ku wareejisay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka shirweynaha wadatashiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa galay maalintii labaad iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ciidamada xasilinta magaalada muqdisho ayaa maanta howlgal ay ku baarayeen dadka iyo gaadiidka ka sameeyey xaafadaha iyo isgoosyada degmada hodan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gebagabaysay dhegaysiga eedeymihii loo haystay raggii ka dambeeyey dilkii wasiirkii hore ee howlaha guud cabaas siraaji munaasabad lagu xusayey maalinta dhiigbixinta oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dhakhaatiirta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna ugu door karoonaa dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad ayaa maamulka jaamacadda ummadda la saxiiday heshiis sare loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha iyo xildhibaanada baarlamanka ibraahim gudle isaakh ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan waxa uu magaalada muqdisho kula qaatay maamulka jaamacadda ummadda waxaana kulanka sidoo kale goobjoog ahaa guddiyada arrimaha bulshada difaaca maaliyadda iyo amniga kulankan oo sidoo kale uu ka qayb galay xogayaha guud ee baarlamaanka waxaa ugu dambeyn heshiis ku kala saxiixday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda waxaana heshiiska ay kala saxiixdeen uu ku saabsan yahay sidii jaamacadda ummadda ay uga qayb qaadan lahayd karuuqaadisa aqoonta iyo tayada shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane mahada cabdalla cawad oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ujeedka iyo muhiimadda uu yahay in shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada tayadooda kor loo qaado iyadoo laga faa'iidaysanayo tayada tacliinta ee jaamacadda ummadda
heshiiskaas is-afgaradka ah wuxuu dhali doonaa mashaariic buu dhali doonaa wuxuu keeni doonaa in aqoontayada aanu annagu awoodnana inaan annagu isku gudbinno waxaa kaluu keeni doonaa aqoon haddaan u baahannahay in aanu maaragtay hello aqoontu lacag bay joogtaa waxa weeye waan dirsanaynaa ya dadka iyaga aqoon-yahanada ah ayaan aqoon kororsa u dirsanaynaa ayagaa imaanaya ayagaa waxa weeye xildhibaanada yani u kordhinaya aqoontooda shaqaalaha waxa weeye u shaqeeya baarlamaanka iyo guud ahaan kuwa dowladdaba ayagaa siinaya traininky u baahan yihiin heshiiskan ayaa waxyaabaha uu dhigayo waxaa ka mid ah in shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada gudaha dalka ay ku heli karaan tababaro tayadooda iyo aqoontooda lagu horumarinayo ibraahim gudle isxaaq
mahadsaned ibraahim wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk ah ayaa ku wareejisay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka cabdulaahi axmed kulmiye ayaa warkaasi inoo haya
sharcigan hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxaa soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda waxaana loogu wareejiyey kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya islamarkaana la filayo dhowaan in la horgeeyay shirka golaha wasiirada si loo ansixin lahaa sharcigaasi xukuumadda soomaaliya ayaa qorshaheeda u weynaa sidii loola dagaalami lahaa musuq maasuqa iyadoo tani ay qayb ka tahay howlaha horyaala xukuumadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya doctor ciise weyliya maalin oo kulankan ka hadlaya ayaa ku wareejiyey sharcigan la dagaalanka musuq maasuqa kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka anaa ku hadlayo magaca wasaarada cadaaladda waxaanu wareejinay oon maalinka ku wareejinay kusimaha ra-iisul wasaaraha islamarkaana ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa ayaanu ku wareejinay xafiiska kaasoo loo gudbi doono golaha wasiirada sharcigan hindiisay sharciyaadka ayaa markii golaha wasiirada soo ansixiyaan waxaa la horgeyn doonaa golaha baarlamaanka siday u ansixin lahaayeen dhaqangalka sharcigan kursimaha ra-iisul wasaaraha ana ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa ka hadlay isla madasha lagu wareejinayay hindisay sharciyaadka la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa maanta oo taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha juun farxada weyni ah in aan ka gudoomo wasaaradda cadaaladda hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhisida guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa hindise sharciyeedkaas oo dhammaystiran oo aanu berita u qaybin doono isagoo toddobaatan nuqula golaha wasiirada waxaa kale oo wasaaraddu ay turjuntay sharcigii tobankii febraayo ku qornaa isagana waa noo soo gudbiyeen waxaan jecelahay inaan xusuusiyo bulshaweynta soomaaliyeed iyo cid kastoo daawanaysaba in ay ku-talagalka xukuumaddu tahay in hidase sharciyeedyada muhiimka oo ah shaqada dowladda si ismaamul suuban iyo maamul wanaagsan aynu u hirgelino howlaha ugu adag ee horyaala xukuumadda dalka ayaa ugu weyn sidii loo adkeyn lahaa qorshaha la dagaalanka musuqmaasuqa maadaama la ogyahay dhibaatooyinka laga dhexla musuqmaasuqa cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
shirweynaha wadatashiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa galay maalintii labaad iyadoo ay ka qayb galayeen mas-uuliyiin ka socda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka cabdishakuur cali axmed ayaa war umuurtaasi ku saabsan inoo qaadaa dhigaya khubaro soomaaliyeed oo daraasado ka sameeyey dhibaatooyinkii waddanka soo maray ayaa khudbado u jeediyey ergooyinka shirweynaha qaran ee wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta waddanka oo maalinkii labaad galay khubarada ayaa dhinacyo kala duwan waxay ka eegeen dhibta soomaaliya iyo wadiiqada ay tahay in loo wajaho brofeor cabdiraxmaan macalin cabdilaahi baadiyow waxa uu ka mid yahay khubarada halkaasi khudbadda ka jeediyey waxaana uu ka hadlay islaamka iyo dib u heshiisiinta khudbadiisa kadib waxa uu u waramay warbaahinta qaranka waxaad moodaa dib heshiisiinta la samaynayo in si khaldan loo samaynayo maxaa yeelay dhibaatada soomaaliya ayaa waxaa la dhahaya waa dhibaato beeleed marka si beelnima ayaa loo xalihay laakiin anaga waxaan ognahay in dhibaatada soomaaliyeed aysan ahayn beel aysan ahayn dhibaatada soomaaliya waa dhiyaacsa ka dhalatay dowladdii qaabka ay u dhisneed oo muxuu ahaa dadka soomaaliyeed qaadi weysay ay isku curjiyeen oo ay isbuurteen oo isdardareen dowlad gurigana ay dumiyeen soomaaliyeed ayukuna ay dhaawacmeen dhinteen ku dhinteen sidaas marka dhibaatadaas ka dhacda marka waxaa waaye siyaasiyiinta ayaa isku khilaafa marka dowladnimadii marwa caasho geella diiriye guddoomiyihii hore ee guddiga qaran ee dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka ah oo ka mid ahayd dadkii hadalka ka jeediyey shirka ayaa waxa aanu weydiinay doorka haweenka ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta doorka haweenku waa badan yahay haweenku nabadda ay ka qayb qaataan hadda casharkaygaan ugu soo horreeya ayaad ka arki doontaa inta waxaan soo qaadanayaa tusaalayaal ay ku guulaysteen oo nabad ah kulligeed oo qaarkood ragga faraha ka taagay waxaa muxuu ahaayey waad aragtay xataa gabadha dib heshiisiinta marka la samaynahayo khilaafaadka si loo xaliyay reerka wax dilay baa gabadha la siiyaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi faarax saciid juxa oo wasaaraddiisu ay soo qaban qaabisay shirkan waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxda la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalka waxaan uga hadlayna waa shir tala ururina xog baa lagu ururinaya xogta lagu ururinayaana waxa weeye sida ugu wanaagsan oo loo wajihi karo mawduuca dadkoo dhan ay xasaasiga u arkaan waa dib u heshiisiinta waddadayna u marinahay iyo qodobadiisii weeye dad aqoon-yahanah oo daraasad ka soo sameeyey ayaa inala wadaagaya dood caafimaad qabtaan rabnaa inaan yeelano ma aha meeshiiyo murahan lagu geli lahaa doodaani waa wixii aynu gobollada la tegi lahayn degmooyinka la tegi lahayn siyaalo kala gedsan loogu wada doodi lahaa wey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug cumar maxamed diiriye wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan maxamed cismaan iyo cali cumar abaati oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka hadlay aragtidooda
shirkan dabcan ay ku heshiis dhigtay dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta ee soomaaliya annagoo ka galmudug ahaan aanu ka soo qayb galnay waanu ku faraxsannahay qaabka iyo hanaanka hadda shirka u socdo shirkan dib u heshiisiinta oo halkan yacni laga yaqleelay wax wax aad iyo aad oon aad iyo aad aan ugu faraxsanahay soomaalina ay u baahan tahay in maxay aheeday shir noocan ah loo qabto wuxuu arkaa shirku waxaanu arkaa inuu noqon doono mid miro dhal ah maanta oo maalinta labaad uu yahayna waa maalin si aad ah wax fiican loogu la furgaro cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
ciidamada xasilinta magaalada muqdisho ayaa maanta howlgal ay ku baariyeen dadka iyo gaadiidka ka sameeyey xaafadaha iyo isgoosyada degmada hodan wariyeena arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
ciidamada isku dhafka ah ee u xil saaran xasilinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah isgoosyada waddada soddonka ah ee magaalada muqdisho iyagoo mid mid u baarayey gaadiidka qaybihiisa kala duwan iyo dadweynaha waxayna si wanaagsan ula dhaqmayeen inta ay howlgalka ku jireen bulshada sidoo kale ciidanka xasilinta caasimadda ayaa mid mid u baarayey guryaha ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir waxay sidoo kale roonda ku samaynayeen jidadka soo gala xaafadaha si looga hortago falalka iyo argixisada ku dhibaataynayso shacabka soomaaliyeed sida idiin muuqato ciidanka amniga ayaa mid mid u baaraya guryaha ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir waxayna dadka guriga kuna ula dhaqmayaan si wanaagsan oo asluubaysan iyagoo sugaya ama howshooda amniga sugidda caasimadda ku guda jira howlgalka oo wakhti badan qaatay ayaa marka uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaa magaalada guud ahaan laga mamnuucay wax ka badan afar askari inuu mas-uulku wadan karo waa laga mamnuucay waxaa magaalada laga saaray dhammaan qoryihii waaweynaa ee yani dabajeexa la yidhaahdo ama bkmka ayaa guud ahaan magaalada laga saaray waxaa guud ahaan magaalada laga mamnuucay cabdibilaha tuutaysan ee aan ahayn kuwa ka qayb ah xasilinta amniga ka qayb ah ayaa magaalada laga saaray guud ahaan waxaa laga mamnuucay magaalada askari ama askari u-ake ee tuuto qaran ku labisan ayaa laga saaray magaalada intaasoo dhan waa guul waxaan ku faraxsanahay maanta wixii la soo bandhigaya inay ahaayeen baangado iyo midiyo iyo tooreeyo ay ahaayeen oo aan qoryo la soo bandhigaynin waxay ka dhigan tahay qoryihii magaalada in laga dhammeeyey oo wax sharci darra ah ee qorya aysan magaalada aalin oo dhammaantood askarigiina uu aaday difaaca loogu talagala uu aaday intii kalena ay ka qayb yihiin amniga ama ciidanka xasilinta amniga caasimadda xasilinta amniga caasimadda u xil saaran ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay magaalada muqdisho ka wadaan howlgallo iyo baaritaano lagu sugaya ama lagu xaqiijinaya amniga guud ee caasimadda dalka ciidankaas oo ah ciidan isku dhafa oo ka kooban qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyadoo saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda ay ballanqaadeen in muddo kooban gudaheeda ay magaalada muqdisho ka dhigi doonaan magaalo amni ah oo laysku hallayn karo nuur saciid taaliil raadiga tivga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gebagabaysay dhegeysiga eedeymihii loo haystay raggii ka dambeeyey dilkii wasiirkii howlaha guud cabaas siraaji mar kale faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyeena ibraahim guudle isaaq maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabaysay dhegeysiga eedihii loo haystay dable xooga axmed cabdulaahi cabdi ceydiid iyo saddex alifle cusmaan salaad bare oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed islamarkaana labadooda bilaalo uu ahaa hantidhowrihii guud ee qaranka oo ku eedeysan dilka wasiirkii howlaha guud ee dibudhiska balse eedeysanaha koowaad oo ah dable xooga axmed cabdulaahi cabdi ceydiid ayaa si gaara loogu haystaa inuu dilka wasiirka ka dambeeyey halka eedeysanaha labaad ee oo ah saddex alifle cusmaan salaad bare lagu soo eedeeyey waajib gudasho la-aan oo ah arrinta maxkamadda dooda badan ka dhex dhalisay maxkamadda oo socotay muddo ka badan saddex saacadood waxaa ku sugnaa garsoorayaasha maxkamadda xafiiska xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida abuukaatayaal ilaa sideed gaarayay u doodayay eedeysanayaasha iyo sidoo kale ehlada labada dhinac iyo dadweyne kale oo daawanayay maadaama maxkamaddu ahayd mid furan oo dadweynuhu ay ka qaybgeli karaan sida lagu ballansanaa fadhigii kan ka horeeyay ee maxkamadda waxaa lagu soo bandhigay oo la horkeenay cadeymo isugu jira markhaatiyaal nool iyo qoraallo laga qoray eedeysanayaashu ay ku jiraan eedda labaad ee loo heeso eedeysanaha koowaad oo ah iskuday dil sida ku cadeyd cadeymihii maxkamadda lagu soo bandhigay inta ay maxkamaddu socotay ayaa hogaanka baarista dembiyada ee ciidanka booliska soomaaliyeed qaybtooda shaybaarka waxay goobta ku soo bandhigeen cadeymo isugu jira qoraallo sawiro muujinaya xilliga dilka wasiirka uu dhacayay goobta uu marayay inta uu u jiray iridda madaxtooyada qaranka goobta dilka uu ka dhacay gaariga wasiirka iyo gaariga hantidhowrka inta ay isku jireen masaafo ahaan taarigada gaariga allaa u naxariistay wasiirka uu watay iyo noociisa nooca qoriga dilka wasiirka loo adeegsaday qayb ka mid ah xabadii wasiirka ku dhacday oo jirkiisa laga soo saaray sawir raajaa oo wasiirka laga qaaday markii uu geeriyooday iyo muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon oo muujinayay xaaladda sida ay ahayd dilka kadib markii hogaanka damibaarista ay dhammaysteen cadaymihii ay dhacdadaas ka hayeen ayaa qareennada u doodaya eedeysanaha koowaad waxay su-aalo weydiiyeen hogaanka dambibaarista booliska waxayna inta badan su-aalaha ay ku saabsanaayeen cadeymaha ay keeneen noocooda iyo waxa muujinaya in lagu kalsoonaan karo sidoo kale sawirada lasoo bandhigay in lagu qaaday kaamirooyin ay hogaanka dambibaarista wateen iyo in kaamirooyinka sida qarsoon wax u duuba ay kaamirooyinkaasi duubeen ayaa wax laga weydiinayay qoraalada qiraalka ee labada eedeysane ayaa maxkamadda laga hor aqriyey kadib markii eedeysanaha koowaad uu sheegay in dacwadda loo haysto qaabka loo dhigay uusan ku qanacsanayn kabtan muumin xuseen cabdulaahi oo ah ku-xigeenka xafiiska xeerlaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dacwadda loo haysto eedeysanaha koowaad ay tahay mid cad wuxuuna maxkamadda ka codsaday in laga laabto dacwadda loo haysto eedeysanaha labaad qareennada u doodayay eedeysanayaasha ayaa is-horistaag ku sameeyey soo jeedinta xafiiska xeerlaalinta iyagoo sheegay inaysan ku qanacsanayn oo ay dhankooda maxkamadda ka codsanayaan in qodobka ku xusan dacwadda eedeysanaha koowaad uu dil ku mutaysan karo loo bedelo qodobkiisa kale oo ah in uu eedeysanaha magdhow bixiyo maadaama dilka lagu eedeynayo uusan ahayn mid kas ah siday qareennada ku doodeen guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneel xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in maxkamadda ay go-aan ka gaari doonto dacwadda labada eedaysane islamarkaana maxkamadda ay xiran tahay ibraahim gudle isxaaq
munaasabad lagu xuseeyey maalinta bixinta dhiigga oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dhakhaatiir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cali axmed sheekh ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
ee dhiig bixinta adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya dhakhaatiir arday baratay caafimaadka iyo xubno kale doctor cumar cabdiraxmaan cali iyo sidoo kale doctor maxamed cabdinuur dalmar oo ka mid ah dadka ka shaqeeya inay dadka ku baraarujiyaan inay dhiigga bixiyaan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhiigga qofka uu shubo waxaan leenahay maanta waa maalin weyn wadankeena markii oo burburay dowladii hore maxamed siyaad bare waxaa kaalintaasi buuxiyey dhinaca waxbarashada jaamacado dhinaca caafimaadkana isbitaallo oo si gaar loo leeyahay mid barefid ah maantoo kale adduunka waxay u astaystay in laga hadlo waxyaalahaas oo kale waddankeena wuxuu lahaa jir black banki oo accessoriga maanta xamar gaaro inuu gaaro gobol kasta oo kamid ah dalka soomaaliya laakiin awooddii jirtay oo dhallinyaradan aan waxna maanta qofna ku siin hay-adna wax ku siin dowladna wax ku siin waxay kafaalo qaadeen inay sameeyaan ay kafaalo qaadaan midda keliya waddan ka jirto doctor cumar hani oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda shifa ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qofka marka uu dhiig shubo ay wax badan ka bedeli karto jirkiisa naf bini aadan xaflad lagu badbaadinaayo oo laga hadlaayo bal aadamiga sidii loo badbaadin lahaa oo ah ilbiraqsi ayay ku dhimanaysaa qofka hadduu dhiig bax waad aragteen dagaaladii waad soo marteen halbowlo go-ay islaan umushay qof meel ka soo dhacay wax dilaacisa waa minutes daqiiqoy daqiiqado wa guddoomiyaha baanka dhexe ee dhiigga ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaraddu ay ku guulaysatay in dhiigga la keydiyo ilaa iyo muddadii loogu talagalay sidoo kalena uu socdo qorsho dib u habeyn loogu sameynayo in la dayactiro bangiyadii ku shaqada lahaa arrimaha dhiigga kaliya wasaaradda waxay samaysaa hadda ay taakuleyn u samaysaa bangiyada dhiigga isbitaallada waaweyn ee hadda jiro isbitaalka madiino banaadir isbitaalka muxuu ahaa keysaney dayneyne dhowr isbitaallo waxaa jiro ay bixiso muxuu ahaa wasaaraddu ay bixiso sablaayada oo asaasiga black bagiska iyo testiyada bixisaa jirto waxaa kaloo jiro marka qalab oo dhowr sano ka hor la keenay isbitaal madeeni iyo banaadir oo loogu talagalay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa dhankiisa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ay shaqo badan qabteen loona baahan yahay in garab lagu siiyo waxaan is leeyahay maantay marka la fiirsho waddankanaga duruufta uu soo maray waxaan xusiistaa dee isbitaallada magaalada muqdisho oo markii dee dagaaladii sokeeye socdeen markii maalin walba la dhimanayo uun hadba dad kooxa lasii kaxaynaayo dhiig uu soo shubaa qof miiska saaran oo tacbaan ah oo naftiisiiba khatar ku jirto inuu ruux baxo dhiig darti laga yaabo markaas kadib in dad kooxa suuqa laga soo kaxeeyo baaritaanha la sameeyo ma caafimaad qabaa markii la jakime kadib haddana dhiig ha laga shubo maya dhiig isku dhiigay noqon waayeen kooxdan dareeri haddana koox kale ha loo yeero haddana baaritaan intii oo kale ha mareen laga yaabo qofkiiba inay naftiisii ay u halakowdo u dhinta laga yaabo cali axmed sheekh warbaahinta qaranka muqdisho
warkeenii habeennimo waxaa uu dambeeyey weriye cali axmed sheikh warkii oo noo faahfaahinayay inta warkan mid lamid ah aanu dib igu kulmi doono aniga maxamed cabdi weliba waxaan idin leenahay nabadgelyo ciddii warkeenna uu seego waxay kaga bagi karaan beg internetkeenna ku leenahay ciwaankiisunu yahay radio muqdisho dotnet